Hay-adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ee Sodmaha ayaa diyaarado sida gargaar ka dirtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka. Deeqdan oo loogu talagalay dadka ay saameysay fatahaadda Webiga Shabeelle, Dadweynaha ee ku nool gobolka Gedo iyo Bakool. Sahro Cali Yuusuf oo ah agaasimaha waaxda gargaarka Hay-adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ayaa ka warbixisay deeqdan loo diray gobolada Gedo iyo Bakool.
sida aad la socotaan baa waxay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliya iyada oo fulinaysa awaamiirta madaxda sare ee dalka iyo amarka guddoomiyaha maareynta masiibooyinka ay maalmahan ay ka wadaa em, eeraboorka maamul eeraboorka ay ka diraysaa diyaarado gargaar shixnadeed sida oo u kala socda en, xudur baydhabo en, diinsoor baardheere iyo doolow ayaa maanta waxaan halkan aan ka dirnay en, laba falayd oo u kala jeeda en, doolow iyo xudur Is- gargaarkaas oo ah gargaar maaragtay loogu talagalay dadka en, abaaraha aad iyo aad ay u halakeeyeen iyo daadadka fatahaadaha ka dhashay en, roobabkii iliinada isla markaasna en, sida la wada ogsoon yahayna la gelayo xilligii jiidaalka la gelayo oo dalka en, sahmintiisa ay lagu sahmiyey in abaaro daran ay ka dhacayaan waxay hay-adda maarinta masiibooyinku ay dadaal ugu jirtaa meel kasta ay oo laga sheego abaar iyo masiibo in ay u gurmato oo ay gaarsiiso gargaarka gargaarkan oo nooga yimid dowladda shiinaha oo aan ay ugu tala gashay dadka soomaaliyeed ee abaaraha iyo ay iskugu darsameen daadadka wayna noo sii soconayaan falaydyada haddii aan la yihahdo Maahan markii ugu horeysay oo deeq gargaar ah loo diro degmooyinka Baardheere, Doolow iyo Xudur.